barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
waa duhur khamiis ah bisha abriil waa afar iyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuudi anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadan idinku haynana waxaa ka mid ah abwaandeerwaah oo maantana ka hadlaya dawooyinka ay dumarku isku caddeeyaan hobtan midabkaagii hooyo hannaankii lagu abuuray habkaagii yahay baddaadi ilaahay hore kuu sameey isaga waxba kuu hambayne dukaannada reer hargeysa suniya waabay la huurshay ayay qaarkood hayaane haddaada hubkii taraayey intaad u hagaagsan mooday naftaadii miyaad halaagtay sidoo kale qodobadaan idinku hayno idaacadda iyada duhurnimo waxaa ka mid ah xubintii waxyaabaha ugu hadalhaynta badan baraha isgaadhsiinta bulshada dhinacii heesahana kama marhna barnaamijka
ila sheekayste iga sheekeeya ha la sheekaysan ila sheekayste iga sheekeeya ha la sheekaysan kaasi waa sharka ah anna waa sharkaye kaasi waa sharka anna waa sharkaye ka sheekaal dabnahaa waa tahay qodobadaasi iyo heestanba goordhow ayaad maqli doontaan hase haatee marka hore ku soo dhowaada qaar ka mida qodobada warka caalamka ugu weyn
xeer ilaaliyaal ilaa koob iyo toban gobol oo ku yaala dalkan maraykanka ka kala socda ayaa bilaabaya olole ay kaga hortegayaan halisaha soo noqnoqonaya ee ka dhanka ah bulshada muslimka ah ee ku nool dalkan maraykanka xeer ilaaliyaashan maraykanka ayaa diyaarinaya qorshe ay ku qabanayaan kulanno kala duwan oo ay la yeelanayaan laamaha ammaanka iyo hogaamiyaasha bulshada kuwaas oo ay kaga hadli doonaan dhacdooyinka ka dhanka ah bulshada muslimka ah carabta iyo bulshooyinka kale kuwaas oo halis badani soo food saartay kadib weeraradii ka dhacay brussels baris iyo california
militariga israa'iil ayaa ciqaab ku fuliyey laba askari oo gubay calan ay falastiiniyiintu leeyihiin oo laga soo qaaday gaari ku sugnaa daanta galbeed militariga ayaa sheegay in hal askari lagu xukumay in muddo labaatan cisho ah uu ku jiro xabsi ay leeyihiin militariga halka kan kalena ah lagu amray in uusan ka bixin xaruntiisa muddo siddeed iyo labaatan cisho ah goobjoogayaal falastiiniyiin ah ayaa sheegaya in askartu ay gawaarida ku joojinayeen jidgooyo dadka lagu baaro oo ku dhow magaalada ku taala daanta galbeed ee nables markii ay calanka ka soo saarayeen mid ka mid a gawaarida
duhur wanaagsan idilahaan tiimba halka aad nagala socotaana waa barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinka imanaya laanta afka soomaaliga ee v o a intiina shalay dhegaysatay waxaynu dhegaysanay qayb ka mid a waraysi uu wariyaha v o a magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaariye la yeeshay abwaan ibraahin xirsi hurre oo ku magac dheer deyrwaa shalay waxyaabo kala duwan gaar ahaan dhinacii sitaadka ayuu ka sheekeeyey maantana caasha
gabar baa waxaa laga hayaa aan beri wada shaqayn jirna ismaaciil oo intay dukaan tagtay waxay tiri waa wac iyo waaberi laakiin yaa kuu yaqaan waxay ula jeeda dawooyinka maxaa tiri waa wac wac iyo waaberi iyo waaberi waaga markuu baryo soo wac ba yidhahdo iftiinka hal mar daha kama soo qaado aad iyo aad marka waxay tiri waa wac iyo waaberi laakiin yaa ka yaqaana marka waxay ula jeeday waa qurux dukaanta alla dukaankan waxa yaalloo dhan waa qurux miiran laakiin yaa kala yaqaana marka dad baa kala yaqaana gabdhaha isku mid maaha qaar baa aad u kala xulan yaqaana anigoo kale hadii la dhexgeeyo midaan kasoo qaadan laha ma garteen marka ismaaciil waa la kala yaqaana marka waxa weeye quruxda oo dukaanta alla oo quruxdii oo dukaan taalla oo markaasi qofba dhinacuu doono uu ka gelayo marka abwaandeerwaa wuxuu leeyahay n dumarkan quruxda qof walba tii ilaahay u sameeyey ayaa ku filan marka wac iyo waabaryaha la iska daayo aad iyo aad wuxuu ka sheekeynaya marka dhinaca dhibaatona inay wataan dhibaatan inay wataan uu ka sheekeynaya inaan qofka een, dabeecaddii ee, guuda ilaahay u sameeyey inaan loo dhaamin marka ilaahay lagama sanco wanaagsana buu leeyahy bal deerwaa aynu dhegaysano
ibraahim waxaa jirta maanso aad ku matalasood kaga wacyigelinaysa dadka gaar ahaan hablaha inay iscaddeeyaan ama jidhkooda ay dawo mariyaan Een, dulucda maansadaas ya horta wallaahi magaalada imika horta baasi sidii dad badan kumaan rabin ka obliya beriga hadda waxaad moodaysa mid janno la gelayo dad badan baa wacyigeliyey culimaa ka hadashay qofba siib uga hadlo bal aniguna waxaan dabcay si lagu ogaado inaan anna uga hadlo iyadoo wallaahi dad aan danta hablaheenna un ka hadlayo oo aan wax kaloo aan uga jeedaana aana jirin waxaan ka soo qaadnay iyadoo aan gabadhii guursadoo dabna nalaga tegeyba de hadday gabadhii diirkiis ka qaaday dherigii ma gelayso yacni cuntaba kariba mayso gurigoo bilaqadaa baan naa maxaa ku helay yacni waxay helay waxba maan kuu karinoo in- oo maxaa dee majhuud waxaa la qaatay ma raashinkiiba ayaa baadhay maxaa dhacay ma because anigaan awood lahayn madbaxa inaan galaanba midicda maro oo dawalayaa diyaanaan marsaday taasoo ii samaxayn waxay ku jira imakana in hodheerka sanaa ku jirtay adiguna in meesha sii ilaasho fil imtixaano guriganaan soo in daawanayaa inantuba markaa yurub bay joogtaaba halkaasaan horta markaa heesta uga bilaabay haweeyey hadaladaydu hareerbay ka maraano hortaada markaan imaado anuunbaa kugu haraaday hiraanii muuqanayn hillacyaa ku baxaaya hawada soomaalilayna horaaso uga dhaqaaqday hargeysa adoon ka dhoofin hankaaga damaacigiisu holan iyo yurub buu ku geeyey hogtay midabkaagii hooyo hanaankii lagu abuuray habkaagii yahay baddaadi ilaahay hore kuu sameeyey isaga waxba kuu hambayne dukaanada reer hargeysa suniya waabay la huurshay ayay qaarkood hayaane haddaada hubkii jaraayey intaad u hagaagsan mooday naftaadu miyaad haraagtay balag wejigaagan heeran maxaa haraggii ka saaray haweenku shaqa ay qabtaane madbaxa ku hagaagi maysid dabkaa showkuul cataa oo halkana qada dooni maysid cadceeddaad ku aafataa oo sidii han guriga taalunbad halkaa noo yuurta bal ilaahay cilmigiisa hag markaad hilib noqotay heeran haagtiisamadaa laayay horyadii xoolahaa cunaysay bisadii baa ku hunguray digaaggii baan kaa hortaagnay bis adii baa ku hungureeyo digaagan kaa hortaagna cadalandoolida cunaysa waa run weeyaan macni jirkii haa ila diirba male balilaya hawlahaagi xaggee baan kaga hagaay mahiirtaan shaqo tagaayo hanti baan kuu raadiyaa maxaa wayaankan ku haydinayo jiirkaasaan kaa hor joogay markaan la hadleen yidhaahdo haweenka xinaa u heelay hurud baa la marsada ciidanku waa hawliyar weeye adigoo indha kuulhelayd waxaan dumarkan ku aqan waa halimadan ha iibsan hayaay bay odhansaa kanyaan nagu soo habaaray halkee buu nagala qaaday anigu hanjabaadma doono muxuu ii huruufayaaba haddii heer sare la gaadhay maxaa hoos noo dhigaya hablaha soomaaliyeedba waxay hore uga mareen haddaadka harsaaka leeday heshiin maynaan ku leh oo heshiin maynaan ku leeyahay ha oo hadda ayaa ku haysanaya hadhowna ku aaminaya marka taariikhdana hadhow lama kun gaadho hadhow soona cunta waan waxa dhacday marka labadii kun ay gaadhay ayaa suuqii waxa gashay marka laba kun gaadho dumarkay sacdiya hablahay cunaya waxa weye marya waxa jira la kala qaata aroosyada anigu waan oga haddii inanta laga qaato ay sacdayso maryaha ah isma xariifo kastoo maryahaygiisii oo moorogto way xaganaysaa dabal haddaan maryahii layn maganunba iska noqonayso dabaan kuba dayn doono ehel la waynu ahayne macni habrasho badan baa jiraysa abrasho badan baa jirtaabaakamay gaarsiisnayne ayaana saa moogta waa inay sabaalo ku doontaa dawayna sabaal ku dontay iyo ergeyo kowdi waxaa hilib bisil bay noqotay cadceed labas yaala huruud bay marsadaan berigu marka suuqa mare hilib oo madbakii galahayn dee ilaa adeer waxa weye qofka madow iyo qofka maariinka iyo qofka casibo jinniyad ilaahay u abuuray bay leeyihi ilaahay baa qurux abuuray oo jinyada marka kan wuxuu noqonayaa cabaad dheer neef inta waktigaan ku dhalan oo ma jinyad ma yeelanayso marka jabaan marka meel dilaacdo dee waxa la yidhi ma tolmaysa baa layi marka dulucdu waxa weeyaan in habluhu ay iska daayaan ee, waxaa la ismarinaya aad waxa weyn dambe maca xagga ilaahay agtiisa xataa waxba kuma laha qofki
caashay dee laysugu soo dhigay waxaad moodaa waddamadan galbeedka oo kale xasuustay Ah, berigii hore waxa dadka qaybtood waxay xiiseeyaan horta qolo waxbay xiise wixii ka maqan bay qolo walba xiiseysa hay, qolo qanacsan ma jirto qolo qanacsana ma jirto waa gartay qolo waxay raadinaysaa caddaanka oo dukaanay ka iibsanaysaa qolona waxay raadinaysaa inay kalar madowga- yeelato madowga waa gartay ama maariin inay noqoto oo hadeer waxaa laga yaaba wadamada qaarkood daraasadaha markaad akhridid midabada loogu jecelyahay waxay koonaya brown maanaa cadcad inay cadceedda isu dhigaan say u noqdaan brown Mid- midab- midab midabka soomaalida oo kale midabka adigu marka marka qolo walba dhinac bay u socotaa laakiin in jirkani xoogaa la yaro subko ismaaciilo horta wuu fiican yahay haye oo laakiin sidee loo subkaya waa laysku haystaa haddii cadarka iyo cusburka laysku daro caanaha guriga loo soo shubo labeynta inta laga qaado huruudi lagu daro laismariyo hay cid kaa qurux badan ma jirto markaas absolutely waxna aad cuntid laakiin laakiin dawooyinka waxaad moodaa in ganacsi loo samaystay oo la rabo maaragtay in inta qaarad laga qaado qaarad kale la geeyo xataa caashay waxaa su-aal badan la geliya ha een eh, waxaa jira dawooyinka qaybtood baa maqaarka loo isticmaalaa qaybtood baa laga yaabaa een qofka dhakhtarba inuu u qoray haddana ciladaha ugu badan iyo madda waxa weeye tayada dawooyinka aad iyo aad oo weliba weliba ismaaciil waxa- tayada tayada dawooyinka halkaa loo diro waxaa laga yaabaa inay dhibaato badan wataan sababtoo ah ma jirto ciddii hubin lahayd kontaroolka baa ka maqan ciddii ilaalintii hubin lahayd marka marka loo tago shiinahoo kale ama dalka doontid ama meesha doontid tag dawooyinka waa la dee ilaaliyaa wuu sameeya dal walba dawooyinka soo geliya ama uu samaysanayo wuu ilaaliya Kala- laakiin dawooyinka la dhoofinayo waxay ku xidhan tahay meeshaad u dhoofinaysid iyo siyaasadday leedahay iyo weliba een, cidda ilaalinaysa iyo iyo iyo weliba tabarta ay leedahay aad iyo ismaaciil weliba waxaa sii dheer in dawooyinkan een, laysku caddeeyo kale in dumarku hal xaba xataa mararka qaar aanay ku koobnaan ay isku daraan shan iyo lix kala duwan markaasay kasoo baxaan waxyaabo kale oo qooshan oo qofkii dhibaato badan u geysan kara waa taayab waandeerwaayo ahaa waxay magaalada hargeysa ku kulmeen wariyaha v o a ee barkhad kaariye waxaad weli la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatan waxaad kusoo dhawaataan xubintii aanu idinkugu soo gudbin jirnay waxyaabaha ugu hadalhay inta badan shabakadaha bulshada toddobaadka waxaa soo diyaariya halkana ka soo jeedinaya wariyaha v o a magaalada laascaanood cabdikariin olol
dhegaystayaal qodobkeena ugu horreeya aynu ku soo qaadan doono waxyaabaha loogu hadalhaynta badan yahay toddobaadkan ayaa waxaa ka mid a waxaa magaalada dubay ee dalka imaaraadka carabta laga furay maqaayaddii ugu horreysay caalamka oo loogu talagalay inay ka cunteeyaan bisadaha maqaayaddan ayaa waxa ay soo jiidatay macaamiil badan iyagoona bisadahooda u soo cunto geeya maqaayadan ayaa nooceeda oo kale horey looga hirgelin magaalooyin fara badan oo caalamka ka mida gaar ahaan dalalka carabta waxayna leedahay maqaayadaasi miisas lagu cunteeyo iyo goobo bisaduhu ay ku nastaan waxaana loo dhigay fadhi carbeed iyagoo si weyn ay dadku ula yaabeen milkiilayaasha bisadaha ayaa iyaguna ka cunteeya goobo loogu talagalay inta ay bisadahoodu cuntadaasi ay ku jeedaan iyo goobtaas sidan weyn loogu hagaajiyey dhegaystayaashayda sharafta qiimaha iyo qadarinta loo qodobkeena ugu dambeeya ay dadku ka hadleen toddobaadkani waxyaabaha ugu xiisaha badan baraha bulshada Een, walaal magacaygu waa mukhtaar cabdi jaamac aad baa u mahadsanta baraha bulshada eh, ama facebooka whatsappka iyo wixii la mida aroos iyo meher baa nahaysta facebooka marka aad furtidba waxaa kaaga soo harbahaya laba hebel baa isguursaday laba kalaa ismehersaday weliba eh, guurka dhalinyarta aadka u da-da yar baa muddooyinka u dambeysay aad u soo badanayay Wax la yaab- waxyaalaha la yaab kale aad facebook ku arkaysa waxaa ka mid ah ama baraha bulshada waxaa ka mid ah een, meher aan waqtigii u dhacay uusan dhaweyn oo haddana lasii sheegayo hebel iyo heblaayo oo meherkooda ka dhici doona magaalo heblaayo bisha soo socota intaas laascaanood een, waxaa misleey anigu waa meesha ugu eh, meherkii aroosyada badanba Eh, baraha bulshada waxyaalaha ugu hadaleynta badan wuxuu ahaa waa aroosyada iyo meherka eh, dhalinyarta eh, da-da yar ay aadka isu guursanayso runtii waxaa la odhan karaa facebookna ka badaranba laascaanood waxay astaan u tahay goobaha aroosyada ay astaan u tahayba facebookna waaba aad buu ka dirayaasne meherka waxaan base qofkan facebook lasoo dhiginba arooskaas waxa kamaba jiraba magacaygu waa xamse cabdi run ahaantii waxa ugu la yaabka badan ee aan anigu een, ku arkay ama dadkuba ay arkeen beryahan ugu dambeeyey ama isbuucyadanba ama waqt- bilaha ugu dambeeyeyba adugu ama isbuucana ugu dambeeye inay tahay kelibo fideyo yaryar oo lasoo gelinayo baraha bulshada oo ah dad fanaaniin walwaalan dadka walwaalan oo qaadaya heeso heesahaasoo bilaa laxana haddana siday ula keenayaan runtii aad dadku ula qosleen oo dadkaas waa dad maskaxda ka jiran een, haddana heesahaas sida ay u qaadayaan een, macnihii la keenayo bilaa laxanka ah maalinta taasaa aad wax loo yaabo ahayadoo loo hadalhayey een, isbuucyadan ugu dambeeyey haa dad badan oo meelo badan kala jooga waa muuqaalaha la soo gelinayo dad jiran oo waalwaalan adugu maskaxda mitirka ah oo heesa qaadaya markaa daawatid ood ku qasaysaa sida heesta ula keenayaan iyadoo bilaa laxana codka ay u keenayaan oo la yaabaysaa ruraantii waxaa kaloo jirta een, bahalladan ama libaaxyada xayawaankan waaweyn ee libaaxu ka midka yahay ee muddooyinka ugu dambeeyey kenya dhinac ay doonaan marba u baxsanaya iyadoo ay cabsi gelisay dadkii dalxiisayaasha ahaa xayawaankan libaaxu ka midka yahay ee soo baxsanaya arrintaas oo iyaduna aada loo hadalhayey dadkuna cabsi gelisay dalxiisayaal badan oo wadanka kenya meelo kala duwan jira wallaahi aad baa raantii loo hadalhayaa waa wax dee mucjisa oo dadku cabsi gelinaya oo dad badani ka baqayaan intaynu ku kulmi doonno barnaamijkan mid lamida dhammaantay waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelya
aad buu u mahadsan yahay cabdikariin olol iyo xubintii shabakadaha bulshada iyo waxyaabaha ugu hadaleynta badan ismaaciil ow daheesihii goor dhoweedna qayb yaraan qabac ka siinay qabac mise qac ka hay siinay sheegan maxayd ku sheekaymayd ila sheekaystaha iga sheekeeyaha hala sheekaysan haye marka aamine cabdulaahi iyo kuluc ayaa heestan isweydaarsanaya weli waxaa moodaa inay si toosa isula hadlayaan marka waa kulley hees dabacsan oon aad aniga qudheeda u jecelahay balan kula dhegeysanaa annaga iyo dhegeystayaashba
lay sheeg ah, lay sheeg lay sheeg lay sheeg ah, lay sheeg lay sheeg in adiga shakidaayo shaydaarimaysi shifa kumala in adiga shakidaayo shaydan ibliisi shifa kumalakani anaa igu shuca shaqu markay badatay sheekadu waxba yaa la sheemine runta kala sheexine shantarad waaciyaayire shantarad waaciyaayire shaxda dagoor maqan shaxda shaxda dagoor maqan shanta diin islaamkiyo sharcigan ku marye ku sheekeeye ha sheekeeye hala sheekaysan شوف الشروط أكبر شوف الشروط أكبر هلو تلي مشاكلي كو شكاية كا شكاية الله شكاية هلو تلي مشاكلي كاسي وشركة أنا وشركة كاسي وشركة أنا وشركة كشكال دبناها شدك لا كشكال دبناها شدك لا علوم
Shabab kumar, shakati ikda ahai. كهي شاحما لغا فري شكالكي شربنا
haddaynu intaas kaga nimaadno codkaas debicsan ee aamina cabdulaahi iyo maxamed axmed ee kuluuc haatanna dhinacii ciyaaraha ayaan u gelaynaa iyo axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha aynu ku bilowno koobka horyaalada qaaradda yurub kooxda barcelona oo dad badani ay filayeen in sanadkani ay ku guulaysan doonto koobkaasi ayaa xalay koobka laga reebay naadiga atletico madrid ee ka dhisan magaalada madrid ee dalka sbain ayaa kooxda ay isku dalka yihiin waxay ku garaacday laba gool iyo waxba antonio grisman ayaa ka dhaliyey labada gool kooxda barcelona naadiga barcelona ayaa waxa ay kubadda haysatay toddobaatan iyo laba boqolkiiba ciyaartii xalay dhacday hase yeeshee atletico madrid ayaa muujisay in kubadda oo aad iska haysato adigoo aan waxba ku samaynaynin aysan wax macnaha lahayn kooxda atletico madrid oo kubadda haysatay keliya siddeed iyo labaatan boqolkiiba ayaa waxa ay dhalisay laba gool halka kooxda barcelona ay dhalin weysay wax goolal ah lugtii hore ciyaartan oo ku dhammaatay laba gool iyo gool oo kooxda barcelona ay ku adkaatay ayaa waxa uu macnaheedu yahay in atletico madrid ay ku soo baxday sharciga dhinaca goolasha kadib markii labada kulan ay labada koox kala badiyeen hase yeeshee atletico madrid ay ku guulaysatay in garoonkeeda aan wax goolal ah looga dhalinin cayaartii kale ee dhacdana naadiga bonvika oo martigelisay kooxda bayer munich ee dalka jarmalka waxay ku idlaatay laba gool iyo laba gool lugtii hore ciyaartan oo ka dhacda dalka jarmalkana waxaa gool iyo waxba ku adkaaday kooxda bayer munich sidaa darteedna waxaa ku soo baxday kooxda bayer munich waxay laaya hadda samafinalka ama afardambeedka koobkan u soo baxay kooxaha atletico madrid bayer munich manchester city iyo kooxda real madrid isku aadka waxaa la samayn doonaa maalinta jimcaha ah waxaa sidoo kale dhacay ciyaaro kale oo xalay ka tirsanaa koobka f a kaabka ee dalka ingiriiska kooxda manchester united ayaa waxay laba gool iyo gool kaga adkaatay naadiga westham oo garoonkeeda ay kula cayaartay lugtii hore ciyaartan oo ka dhacday garoonka old trabord waxay ku idlaatay barbardhac gool iyo gool ah sidaa darteedna waxaa soo baxday kooxda manchester united waxa ay samafinalka koobkan ku wajihi doontaa naadiga everton waxaa sidoo kale samafinalka u soo baxay kooxaha crystal palace iyo watford oo iyaguna is arki doonaa sidoo kale waxaa dhacay kulan ka tirsan horyaalka brimier liiga dalka ingiriiska kooxda crystal balis oo martigelisay naadiga everton waxay ku kala baxeen barbardhac eber iyo eber ah waxaa caawa dhici doona kulamo kale oo ka tirsan koobka yuruba liig ee qaaradda yurub liverpool ayaa martigelin doonta naadiga brushi dortmond ee dalka jarmalka lugtii hore ciyaartan oo ka dhacday garoonka brushi dortmond waxay ku dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah waxaa sidoo kale is arki doona kooxaha hazaviya iyo atletico bilbao shakhtar duneski waxay martigelin doontaa naadiga braga halka sbarta bragna ay la kulmi doonto kooxda villarreal ee dalka spain dhinaca kale macallinka kooxda bayer munich beb gardiola ayaa waxa uu ku gacan seeray dhaleeceemaha loo jeedinayo ah in haddii aanu koobka horyaalada qaaradda yurub kula guulaysan xagaagan kooxda bayer munich oo uu ka tegayo markuu xagaaga dhammaado intaa macnaheedu uu yahay shaqadii kooxdiisa halkaas inay tahay mid aan dhammaystirnayn kooxda bayer munich ayaa xalay waxay markii shanaad oo xidhiir ah u soo baxday samafinalka koobka horyaalada qaaradda yurub markii ay kooxda banfika kaga adkaatay saddex gool iyo laba gool celceliska labadii kulan oo ay ciyaareen gardiola ayaa lagu wadaa in uu la wareego macallinnimada kooxda manchester city xil ciyaareedka soo socda markii uu kooxdaasi qabanayay waxa ay markaas uun ka soo baxday sannad guulo ah oo ay ku guulaysatay koobka horyaalada qaaradda yurub waxaana ay ahayd sannaddii si kastaba ilaa iyo hadda kooxda bayer munich kuma aysan guulaysan wax koob horyaalada qaaradda yurub ah tan iyo markii uu macallinka u noqday macallin beb gardiola gardiola oo arrintaasi ka hadlayna waxa uu yidhi waxaan ka akhriyay wargeysyada in haddii aanan ku guulaysan koobka horyaalada yurub ay shaqadeedu tahay mid aan dhammaystirnayn laakiinse macallin ahaan anigu waxaa ii muhiimsan in aan ku guulaysto wixii koob ah ee aan ku guulaysan karo xubintii cayaarahana waa naga intaas
aad ayuu mahadsan yahay axmed cali sheekh iyo xubinta cayaaraha intaas haddaanu ku dhaafno mar kale kaalimaha heesaha dabacsan ee barnaamijka dhallinyarada maantu idinkugu talagalay haddaan jalleecino codka luul jaylaani iyo heesta galley markana nala dhegaysta
go'da gadaasha la guura dadkii oo dhiga sida guri ii naqdaaye aday guusha ku go'da gadaasha la guura dadkii oo dhiga sida guri ii naqdaaye gareen gibilkee gacal oo gureynina gaare gareen gibilkee aniga gacal oo gureynina gaare
codkaasina wuxuu gebagabo yahay idaacadayadii duhurnimo caashe cuud anoo ismaaciil xuseen farjar iyo maxamed cabdi sandheero dhinaca farsamada ee nala socodsiinayey tan iyo intayn idaacadda afarta ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
kabasho gaduudadka gabasho gaduudadka aa loo kartaaye inay goorta gaabte gabasho gaduudadka gabasho gaduudadka aa loo kartaaye inay goorta gaabte geesigii adooge bogashiisa aade ugu giiran maaye karta waa gashaaye geesigii adooge bogashiisa aade ugu giiran maaye karta waa gashaaye
This program has come to you from the Voice of America, Washington.